bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowm iddiin ikhwaanii fillaah waxaynu ku dhex jirnay mabaaxidtii aynu u qeybinnay risaaladii xukmu ihdaa hawaabi qira'ati alqur'aani lilmowta waxyaalaha dadku markay dhintaan laga dabageyn karo oo ajar ka gaarayo toban baxti baynu u qeybinnay waxaynu ka soo baxnay shan baxhi baxhigaani waxau noqonayaa almabxathu asaadis shantii dambe ayuu noqonayaa wuu ka bilaabanayaa waa mabxadka saddexaad wey baxtiga baxhiga lixaad wey baxhigan lixaad waxaynu kaga hadlaynaa maada yantaficu lmayitu min camali gayrihi ama min sacyi alaxyaa qofkii dhintay oo qabrigiisii la geeyey maxaa anfacaya oo dadkii ka dambeeyey ay samayn karaan macnaha dadkii ka dambeeyey maxay ka dabageyn karaan maxay u samayn karaan maxaa ajar u soconaya muxuu waxa weeye isagoo qabrigiisii ku jira thawaab iyo ajar uga soconaya taas ayaynu kaga hadlaynaa marka cashirka koowaad waxaynu ka dhigaynaa tamhiid hore dhac baynu ka dhigaynaa aynu masaladaa horta ku waadixinayno marka waa su-aal waxaan kaga jawaabaynaa cashirka koowaad odhanaysa hal tantaficu arwaaxu lmowta bishayin min sacyi laxyaa am laa dadkii dhintay arwaaxdoodii maku ma intifaacsan karaan oo wanaag ma ka helayaan iyagoo qabriga ku jira oo dhintay ama jannaha ku jireen ama yay ku jirine horta ma intifaacsanayaan oo wax ma la tari karaa oo ma ka faa'iidayaan bishayin min sacyi laxyaa wax ka mid ah camalka ay samaynayaan dadka adduunka uga dambeeyey ama kuwa dhalay ha noqdeen ama kuwa uuna dhalin ha noqdeene maxaa adilada ku sugan wa jawaabtaas waxaynu kaga jawaabaynaa nacam haah way jirtaa wax adilada ku sugnaaday oo dadkii dhintay anfacaya iyaga oo qabrigooda ku jira waana waxaas adilada ku sugnaatayna waa biamrayni laba arrimood mujmacun calayhimaa laba arrimood oo ijmaac ahlusunna waljamaaca ku ijmaaceen oo culimmadii selafku ay soo naqliyeen weeye labada arrimood oo qofkii dhintay anfacaya waa laba shay labadaa shay marka waxaa ka jawaabay oo caddeeyey waxa weeye alcallaama ibnu abilcizi alxanafi sharxu daxaawiyaha marka uu sharaxayo ayuu su-aashaa ka jawaabay oo ah su-aashu waxa weeye hal tantaficu arwaaxu lamwaat arwaaxu lmowta bishayin min sacyi laxyaa dadkii dhintay wax ma ka intifaacsan karaanoo wax ma gaarayaan dadka nool camalkooda qaala waxa uu yidhi markaa nacam haa way anfacaysaa oo waxaa anfacaya biamrayni laba arrimood mujmacun calayhimaa oo culummadu ku ijmaaceen marka ibn abilcazil ibn abilciz alxanafi ayaa soo guurinaya ijmaacaas waxa uu leeyahay marka axaduhumaa labada arrimood kan koowaad wixii waxa weeye waa maa tasababa fii xayaatihi waa wixii qofku isagu markuu noolaa uu ka tagooday oo sabab uu u ahaa maalan masaajid buu dhisay madrasa ayuu dhisay ceel buu qoday waa inoo wada imaan doontaa waa wax badan oo qodobkaa soo gelaya oo waxaa ka mid ah in masaajid la dhiso in madraso uu dhiso ee guri uu waqfo waxaa ka mid a oo ibnu sabiilka iyo ku waqfo waxaa ka mida geeda inuu beero waxaa ka mida ceel inuu qodo waxaa ka mida musxaf inuu inuu waqfo kitaab qur-aana waxaasoo dhan waxaa k- waxaasoo dhan waxa weeye waa sabab waxaa ka mid ah awlaad wanaagsan inuu tarbiyeeyey oo awlaaddiisii camal saalixa ay samaynayaan intaasoo dhan waa qodobka koowaad bay soo gelaysaa iyo ka badanba waynuna arki doonaa oo waynu wax badan baynu ka tilmaami doonaa oo waa soo socotaa wathaani kan labaad wixii waxa weeye axaduhumaa buu yidhi ee, k- ee, kan labaad marka kan koowaad wuxuu ahaa qeybta kan labaad oo waxa weeye mujmacun calayhi waxa weeye waa ducaau lmuslimiina lahu qofkii dadkii muslimiinta inay u duceeyaan ama kuwuu dhalay ha noqdeen ama yuu dhaline muslimiintu inay u duceeyaan waaba salaatuljanaasa waad aragteen nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu dhahayo u duceeya waxa weeye fa akhlisuu lahu ducaa ducada u u gaar yeela oo u duceeya oo salu llaha tathbiit fa inahu alaana yus'al idan marka qofka muslimka in loo duceeyo aayaddiina waynu soo marnay waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan marka kuwii iimaanka nooga hormaray ilaah u dembi dhaaf bay leeyihin marka in loo duceeyo istikfaarta loo dalbo oo waxa weye ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo dadkii dhintay waa mujmacun calayhi cid isku khilaafsan ma jirto in loo ducayn karo ama dadka u ducaynaya ha noqdeen warahadii oo u dhalay oo ka farcamay ama ha noqdeen muslimiintoo dhana waa loo ducayn karaa qofkii muslimkaa dhintay oo ducaduba waxay ka bilaabataa salaatuljanaasa waa loo ducayn karaa isagoo qabrigiisa ku jirana waa loo ducayn karaa oo waxaynu arki doonaa waxa weye marka qabuuraha la booqanayo ducada loo ducaynayo nas'alu llaha lanaa walakum alcaafiya in la dhahayo oo loo ducaynayo idan ducadii waa mujmacun calayhi waxaa kaloo iyadana culummadu ay isla ogol yihiin sadaqa in loo bixiyo oo qofkii dhintay inaad sadaqo u bixisid taasna waa la isla ogol yahay oo sadaqadii waxa weeye inkastoo culamada qaar leeyihiin sadaqatu alwalad waa oo waa inay durriyaddii sadaqada bixiyaan laakiin culummadu waa ogol yihiin in sadaqana loo bixiyo waxaana adilayna leedahay horta weladku waa inoo imaan doontaa ilmihiisi inay sadaqa u bixin karaan qofka dhintay ee in laga xajin karo ayuu yidhi walxaju canhu in laga xajiyo wa fiihi nisaac xajka khilaaf baa ku jira buu yidhi oo maxamed ibn alxa- eh, xasan ayaa waxaa laga soo wariyey waa saaxibu abi xaniifa ayaa waxaa laga soo wariyey inuu yidhi xajka laga xajiyayo qofka lacagtii ku baxday ee kharashkii ku baxay ajarkeeda ayaa gaaraya laakiin xajkii waxaa yeelanaya qofkaan xajiyey kalaamkaas markaa waa kalaam marjuuxa waxa uu yidhi waa caamatu culamaa say culimmadu u badan yihiin xajka qofkii laga xajiyey ayaa thawaabtii helaya waana madlab gaaraan ka dhigi doonaa iyo adilada ku sugnaatay ma laga xajin karaa haddii ay waalidiintii dhinteen waynu ka hadli doonaa idan marka sharxu daxaawiyaha ayuu sidaa ugu sharaxayaa ibn abilciz alxanafi marka maxaa halkan khulaasatu lqowl waxaa inoo soo baxday qofka haddii uu dhinto laba waxyaalood ayaa camalkii ka daba tegi karaa waxa uu isagu sabab u ahaa oo uu ka tagooday oo sadaqa jaariya ah sadaqa jaariya ama eh, cilmun yuntafacu bihi ama waxa weeye waladun saalixun yadcuu lah waxaa isagu uu sababta u ahaa waynu arki doonaa adiladeedaynu arkaynaa madalabka soo socdaan kaga hadlaynaa way gaaraysaa oo ajirka u soconaya oo waatuu nebigu lahaa eh, yanqadicu eh, camalu linsaan hadduu qofka insaanka idaa maata ibni aadan inqadaca camaluhu ila min halaath camalkiisii waa la joojinayaa lama qorayo oo salaad iyo soon iyo loo qoraya ma jirto leanna waa dhintay ilaa min halaath saddex mooye waxa weeye sadaqa jaariya walad saalixa usoo duceeya iyo waxa weeye cilmun yuntafacu bihi kuwa kalena waa jiraan waynu arki doonaa taas marka waa qeybta koowaad qeybta labaadna waa acmaasha dad kala samaynayaan marka waxaan u kala qaadnay wuxuu isagu sabab u ahaa iyo wuxuusan sabab u ahaynee dad kale u sameeyeen sida ducada oo kale dadka muslimiinta inay kuu duceeyaan adiga sabab uma aadan samaysan ee waxa weeye waa min fadli illaahi weeye inay ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyaan inay sadaqa kuu bixiyaan waxaasoo dhan adigu waxaad ka tagootay maaha laakiin waa wax ilaahay uu waxa weeye ku dadkaas ku hanuuniyey oo wanaaggaas aad markaasaa ku heshay waynu badan tahayna waa arki doonnaa qadaa'u deyn baa ka mid ah xajkaa ka mid ah sawmu nadar baa ka mid ah waxaa ka mid ah maaragtay laga xajiyo waxaasoo dhan baa ka mid ah sadaqadaa ka mid ah qodob qodob baynu ka dhigi doonnaa insha allah tabaraka watacaala marka hadda muqadimadan intaan waxaan uga gudbaynaa inaynu fahanno baxhiga macnihiisa baxhigaani marka baxhigii hore oo biril waalideyn oo ugu horreeyey buu ku xiran yahay shantan baxhi oo soo socotana kulligood waxay ka hadlayaan waaridka maxaa loo samayn karaa markay dhintaan maxaa anfacaya marka insha allahu tabaaraka watacaala saasaynu u wadaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin